walaalayaal weerarkan naxariis darrada ah wuxuu ahaa mid lala beegsaday dad aan waxba galabsan oo ku mashquulsanaa nolol maalmeedkooda caadiga ah waxaan u mahad celinayaa hay-adaha amniga kuwa caafimaadka shacabka soomaaliyeed oo qayb weyn ka qaatay siday ugu soo gurmadeen una badbaadiyeen dadkooda waalaha ah oo qaraxan waxashnimada ah ee dhibaatada ka soo gaartay waxaan shacabka soomaaliyeed aan ku boorinayaa aanan ku adkeynayaa inay garab istaagaan oo ay gargaaraan oo ay gacan siiyaan dadka waalahooda oo maanta ku waxyeeloobay qaraxii waxashnimada lahaa oo ka dhacay magaalada dadkaasoo qaarkood cisbitaallada ay yaallaan waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha soomaaliyeed inaan gurmad deg dega aan u sameyno dadkaas qofkii ku tabaruci kara dhaqaale iyo qofkii ku tabaruci kara dhiig waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan cadowga bannaystay naftooda iyo maalkooda carqaladeynayana inay soomaaliya hesho dowlad keenta amni difaacdana baddooda cirkooda iyo dhulkooda walaalayaal waxaa qaraxii maanta dhacay aan ku weynay dad badan oo bulshada dhexda qiimo ku lahaa sidaas darteed waxaan ku dhawaaqayaa saddex maalmood oo boror diiq ah iyo calanka jamhuuriyadda in hoos loo dhigo waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan cadowga bannaystay dhiiggooda iyo maalkooda